galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiga waana saddexi labaatanka bisha februari sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali dtcom iyo weliba qaar ka mida efemyada dalalka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waa midaanu ayidsan nahay oo nigeedka layska soo dhoweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laysku soo dhoweeyo waa arrinaanu waafaqsan nahay sidaana waa u sheegnay taa ku saabsan soomaaliya iyo somalilan ra-iisul wasaaruhu wuu soo hadal qaaday
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka suudaan balse lama oga mucaaradku waxay ka dhigi doonaan saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda iyadoo la filaya dhowaan madaxweynuhuna sida uu sheegay inuu dhowaan ku dhawaaqi doono xukuumad loo dhan yahay oo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa dowladdaba xisbiga dalada haya ay iska dhex arki doonaan
barnaamijyadii hambaliyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
goobaha codbixinta ayaa maanta oo sabtiya ka furmay ee dalka nigeria kadib doorashada oo uu hakad ku yimi ama maalmo dib u dhacday waxaana dadkii ugu horreeyey ee codkooda ka dhiibtay doorashadaasi ka mid ah madaxweynaha dalka nigeria mohamedu buhari oo isagoo codkiisa ka dhiibtay deegaanka daawura oo ah halka uu ka soo jeedo saacada ka hor inta aanay codbixintu bilaabmin ayaa sida oo kale qaraxyo laga maqlay magaalada mediguri ee ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi wararka ka soo baxaya qaraxyadaasi ilaa hadda ma caddaase yeeshee kooxda boko haram ayaa si istaba jooga ah deegaanadan qaraxyo uga fulin jirtay madaxweyne buhari ayaa jimcihii sheegay in goobaha codbixintu ay noqon doonaan qaar nabadgelyo ah kadib markii ay toddobaha doorashadan maanta codbixinteeda loo dareeray dib u dhacday madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa xalay ku dhawaaqay hal sano oo xaalad deg deg ah isaga oo kala diray golaha wasiirada iyo guddoomiyeyaasha gobolada khudbad laga sii daayey telefishinka ayuu ugu baaqay baarlamaanka inay joojiyaan isbedelada dastuurka taas oo u ogolaanaysa inuu mar kale isu soo taago doorashada madaxweynaha ee sanadka labada kun iyo labaatanka waxaa kale oo uu albashiir ku baaqay wadahadal loo dhan yahay oo laga yeesho mustaqbalka dalkaasi go-aankan ayaa yimid kadib laba bilood oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo ruuxay dhammaan waddanka suudaan kuwaas oo markii hore ku bilowday dadka cadhooday sicir barar ku yimid maciishada dalkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump iyo weliba liu he oo dalka shiinaha u qaabilsan wadaxaajoodka dhinaca ganacsiga ayaa rajo ka muujiyey in labadan dal waa maraykanka iyo shiinahe oo dhanka dhaqaalaha dunida ugu horreeya ay heshiis ka gaari doonaan ismaandhaafka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya waxaanay labada dal isla waafaqeen inay wadaxaajoodka sii wadaan laba maalmood oo kale madaxweyne donald trump oo jimcihii shalay aqalka cad warfidyeennada kula hadlayay ayaa yidhi waxa aan leeyahay waxa ay u dhowdahay in heshiisku u dhici doono geesta kale liu he oo ah madaxa wadaxaajoodka arrimaha ganacsiga ee shiinaha ayaa isaguna dhankiisa iyada oo laga turjumayo sheegay amaba yidhi waxa aanu aaminsannahay in ay u dhowdahay in ay hirgeli doonto waxaannu rajaynaynaa ugu dambaynta inaan heshiis gaari doonno liu ayaa madaxweynaha dalka shiinuhu si jinping uu awood u siiyey inuu si toosa maraykanka wadaxaajood ula galo xogayaha dakhliga ee waddanka maraykanka ayaa isna dhankiisa waa steve minshine ayaa sheegay amaba xaqiijiyey in wadaxaajoodku sii socon doono ilaa iyo maalinta axadda
saraakiisha gobolka utare baradesh ee waqooyi bari dalka hindiya ayaa sheegay in ugu yaraan afar iyo siddeetan ruux ay dhinteen kadib markii ay ku sumoobeen khamri ay cabbeen dor ratul bordoli ayaa u sheegay wakaaladda wararka faransiiska ee a f p in isbitaalka la keenay dad ka badan laba boqol oo ruux oo qaarkood xaaladooda ay halis tahay inta badan dadka ku sumoobay khamriga ayaa la sheegay inay u badan yihiin shaqaale ka shaqaynayay beeraha lagu beero caleenta shaaha booliska ayaa bilaabay baaritaan ku aadan arrintani waxaana hadda loo soo xiray dhowr qof boqolaal ruux ayaa la sheegaa in ay hindii ay sanad walba ugu dhintaan khamro wasakhaysan oo ay cabeen
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhay waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington toddobaadkan hornaantiisii ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay magaalada addis ababa kaga wada hadleen isbedelada gobolka geeska afrika iyo weliba wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan wadahadalladaasi ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay in muuse biixi uu aqbalay inuu si dhow la shaqeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba si aan wax uga ogaana wixii ay labada mas-uul ka wada hadleen ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxau khadka telefoonka ee magaalada addis ababa kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaji maxamuud xiir faratoon
wadahadallada saarag buu ahaa maxaato iyo dee casuumad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa casuumad rasmiga usoo fidiyey iyo martiqaad usoo fidiyey madaxweynaha jamiilada somaliland iyo wafdigii uu watay wasiirada iyo madaxda kaleba ahaa waa la wada hadlay de waxyaala badan oo danaha labada dal iyo maxaa to xidhiidhadii awalba ka dhexayn jiray iyo arrimo kale oo badanba waa laga wada hadlo oo si wanaagsan baa laisugu wada askartay dhammaantood
arrimaha kale laga wada hadlay eed idinkuna shaaciseen markii dambe waxaa ka mid ahaa wadahadaladii udhexeeyey soomaaliya iyo somalilan wadahadaladii udhexeeyey maaragtay marka maxaa laga yiri kuwa
anagu waxaanu shaacina garamaayo arrintaa ku saabsan laakiin dee kolleyba wadahadalada somaliland iyo soomaaliya inay wada hadlaan oo arrimaha isku maadhaafsanayay khilaafaadka jira iyo afkaarta siyaasadeeda ay kala wataan laga wada hadlo waa arrimo mar walba dhaca maaha arrimo maanta bilaabmay mar walbana soo hadal qaadaa hadday aad dalalka hoolka tahay ama maxaato geeskal afrika tahay iyo haddii kuwa waaweyna caalamka waa had iyo goorda way la soo qaadaan labada kolley way la soo qaadaan somaliland dee waana ahayd qodobada lasoo qaadana waa ka mid ahay laakiin warar kalaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed isbedelkan ka socda gobolka geeska africa dartii inuu doonayo in madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi uu meel wada fariisiya ay wada hadlaan arrintaa ma jirtaa ra-iisul wasaaruhu inuu arrimo isbedelo uu wado oo geeska uu ka wada waa mid la wada ogyahay annaguna waa midaanu ayidsan lahay oo in geeska laisku soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laisku soo dhaweeyo waa arrinaanu waafaqsannahay sidaana waa u sheegnay waxaase jirtaa taa ku saabsan soomaaliya iyo somaliland ra-iisul wasaaruhu wuu soo hadal qaaday annaguna waxaanu u sheegnay inaanu mar walba somaliland haddaanu nahay aanu nabad iyo wadahadal iyo khilaafaadka somaal soomaaliyana dhex yaalla inaanu ka wada hadalno mar walba inaanu diyaar u ahayn horena u sheegnay iminkana ay jiraan maxaato dadaallo caalamiga oo socda oo arrintaa ku saabsan in wax lagaga qabto halkaasaanu ku ekaynay anagu marka halkaas intaasumaadni ka oranaya mudday soo socdeen wadahadalladan oo turkiga hore lagu qabtay imaaraadka isku dayey ingiriiska mararka mar buu isku dayey isku dayadaa oo dhan way guuldaraysanayeen somalilandna waxay sheegaysa inay dooneysa cid ka madax bannaan kuwii hore oo cusub oo dhexdhexaadisa labada dhinac marka ma la dhihi karaa ethoobiya hadda waxay noqonaysaa dhexdhexaadyaha cusub wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya annagu cid kastoo aanu u aragno inay ka dhaca tahay oo qaabka ay hawsha u qabanaysaa ay tahay mid lagu gaari karo ujeedooyinkii lalahaa ee ahaa in khilaafaadka dhabta a la dhameeyo si dhaba loo dhameeyo diyaar baanu ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa cusub oo dambe ha noqoto ciddii loo arko marka la eego ajendaha iyo brograamada ay soo dhigaan iyo qaabka ay arrinta usoo qaban qaabiyaan dabcan waa somaliland diyaar bay u tahay inay aqasho war ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu bogaadiyey aqbalaadda madaxweyne biixi uu aqbalay in wada shaqayn dhow uu la yeesho dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka loo dhigay wada shaqaynta dhow ee kusoo biirtay wadahadalka maxay maxay ahayn hadaad haddaad fasirto
waxa weye u waxaan ahayn in somalilan mar walba ay diyaar u tahay in khilaafaadka soomaaliya ka dhexeeya wadahadal lagu dhameeyo wax dhaafsiisan oo arrintaa ku saabsan oo soo dhaweyn gaara iyo bahalkii oo yidhi ma jirto marka waa arrimo un si kale ubaxay baan malaynaya taas marka raje intay lagi aad ka qabtaan wasiir in aada ishor fadhiisataan oo aada xalisaan oo somalilanna ay ka soo dabacdo mowqifkan goonisutaagga ah soomaaliyana ay mowqifkan ah inay idin idin cadaadiso idin muquuniso oo midnimadeeda ku muquunisa kasoo dabacdo oo aad meel dhexe isugu timaadaan oo danta ummadda laga hadlaa raje intay lagi aad ka qabtaan wax dabacsanaan iyo ismuquulin la yidhaha middo ma jiro arrinta tan laysmana muquulin karo wax dabacsanaano somalilan ay mowqifkeedii ay xorriyadeeda iyo ay ka taagnayd oo ay ay mataqaana ku dhawaaqdayaan ma jiraan ma jiro somalilan waxay u diyaar tahay wadahadal iyo in si nabadgeliya ah oo walaalnimo ah khilaafaadka lagu dhameeyo oo ay somalilan xorriyadeedii ku gaadho iyo mataqaana maxay ta mowqifkeedii ay walba ay u taagnayd marka intaasun baa jirta mar walba soomaaliya un bay haytaa ka warwareegaysay anagu saan u aragno inta badan ka warwareegaysay diidanayd wadahadal dhaba in la isugu yimaado soomaaliya un bay hadday soomaaliya u diyaargaroodo markaas waxayna tahay inay suurto geli karto dee in la isu yimaado marka si dhaba looga wada hadlo ay dhexdhexaadnimo iyo nabadgelyo wax ku dhamaadaan
wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir furatoon oo isagoo magaalada addis ababa ku sugan khadka telefoonka ugu warramaya waryahayaga maxamed colaad xasan
galab wanaagsan dhegeystayaal sidii aad idaacaddeenii saakay ku dhegaysateen madaxweynaha suudaan cumar albashiir ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo uu dalkaasi galo muddo sanad ah madaxweynaha ayaa dhinaca kale ku baaqay wadahadal laga yeesho mustaqbalka dalkaasi isaga oo kala diray golihiisii xukuumadda federaalk ee dalkaasi islamarkaana xilalkii ka qaaday guddoomiyaashii maamulka federaalk ee guud ahaan dalka suudaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan ayuu maxamed cabdi xasan sandheer goordhoweed ka wareystay cabaas maxamuud waa cabaas maxamed nuur oo ah wariye la shaqeeya t v-ga qaranka soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada khartuum ayuu ugu waramay
waad mahadsan tahay sandheere adiga iyo dhegeystayaasha v o a meel walba ay joogaan sida aan la socono waxaa habeennimadii xalay xaalad degdega ah oo dalka geliyey madaxweynaha dalka suudaan almushiir cumar xasan axmed albashiir muddo ku dhow hal sanaa taa oo keentay kadib markii in muddo ah oo ku dhow saddex bilood dhibaatooyin ama dibadbaxyaal fara badan ay ku cabanayaan siyaasadda iyo weliba dhaqaalaha dalka oo heerkiisii ugu xumaa gaaray madaxweynuhu waxa uu sheegay in iminkii wixii ka dambeeya dalka uu wajahay xaalad deg deg ah oo gaaraysa muddo sanad ah ulijeedada laga leeyahayna ay tahay in dhammaan waxyaabaha qalqalka geli kara ammaanka guud ee dalka laga hortago
waan gartay marka sidee xaaladda u muuqata hadda waddooyinka iyo goobaha waxbarashada iyo dhaqdhaqaaqa guud ee waddankusuu yahay gaar ahaan magaalada khartuum
kadib xaaladda deg dega uu ku dhawaaqay madaxweyne albashiir magaaladu waxa ay tahay mid degan oo ay tahay nabadgelyo ah goob walba halka ay cabsi qabaan ajaanibta kala duwan ee ku sugan dalka gaar ahaan ardayda wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee dalka suudaan sidaanu ka war helno muddadii uu socday dibadbaxu waxa uu saameeyey jaamacadihii laftirkooda oo qaar ka mid a ilaa iminka ay hiran yihiin halka qaar kalena si teerteena ay u shaqeeyaan cabsida ugu badan ajaaniibta ayay wajahaysaa halka muwaadiniintu inta badan aan ilaa iyo hadda wax cabsi ka muuqan oo qof walba goobihiisa shaqada uu dareerayo dalkana uu amnigiisu yahay mid la isku hadleyn karo oo wax isbedel ah ilaa iyo hadda aysan muuqanin oo dhibaatooyinkii sii siyaadaya oo markii hore sidii lagu ogaa aan iminka ahayn oo xaaladda dalku ay tahay mid degan marka maciishadii ay ka cabanayeen wax ma iska bedeleen mise weli xaaladdu waa sidii hore
markii ay dibadbaxayaasha cabashadoodu marka hore ay ka bilaabatay sicir baranka ku yimid dhanka maciishada qeybeeda kala duwan iyo lacagta dalka oo aada u adkaatay in la helo ayaa waxaa si deg dega uga jawaabay madaxweynaha dalka suudaan oo caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu shacabkiisa ka qanciyo dhibaatooyinkaasi ay ka tabanayaan boqolkiiba inta le ay aaminsan yihiin dadka dalkan u dhashay waxay leeyihiin waa laga qanciyey shacabkii inkastoo dibadbaxayaashu marka dambe ay dibadbaxooda uu siyaasa ay siyaasadeeyeen madaxweynuhuna waxa uu ballan qaaday in wixii ra'yigooda ah ay cabiraan oo wanaagga uu ku jiro dalka iyadoo qalqal aan la gelinayn inuu ka jawaabayo haddii laakiin la siyaasadeeyo oo dibadbaxayaashu qaarkood ay siyaasadeeyeen sida uu hadalka udhigay uu yidhi ay dalbanayaan in nidaamkayga ama sistamka dowladnimada ani madaxweynaha ka aritaan waxaa adkaanaysa inaan wada hadalno oo qalqalna dalka amnigiisa cid aan laguga aabiyeelaya si jirin sida uu hadalka udhigay madaxweynuhu waan gartay mucaaradku ma ka hadlay xaaladan deg dega ah ee uu madaxweyne albashiir ku dhawaaqo ay hadda wax mucaaradoo ka hadlay male inta badan waxa ay ka wadaysaman yihiin xaaladaasi amniga ah xaaladda deg dega aan dee la geliyay dalku inay tahay dhinac marka loo fiiriyo mid sii deji karta dhibaatooyinkii faraha badnaa ee marka hore laga tabanayay balse lama oga mucaaradku waxay ka dhigi doonaan saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda iyadoo la filaya dhowaan madaxweynuhuna sida uu sheegay inuu dhowaan ku dhawaaqi doono xukuumad loo dhan yahay oo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa dowladaba xisbiga talada haya ay iska dhex arki doonaan si loo dejiyo islamarkaana amniga dalka uu noqdo mid laisku hadlay karo qof walba isagoo qanacsan uu ka wada shaqayn karo amniga dalka cabaas maxamed nuur oo ah wariye ka tirsan telefishinka qaranka soomaaliya isaga oo ku sugan magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan ayuu qadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulinta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex xaluusan dalalka soomaaliya iyo kenya kadib markii dowladda kenya ay u wactay safiirkeedii soomaaliya islamar ahaantaasina ay ku amartay safiirkii soomaaliya ee kenya in waddanka uu ka baxo markii labada waddan ay isku qabteen arrimo ku saabsan xirmooyin shidaal oo soomaaliya ay ku soo bandhigtay waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london bishan aynu ku guda jirno dowladda kenya ayaa soomaaliya ku eedeysay in dhul ugu murunsan yahay ay heshiiskaasi ku soo bandhigtay waddanka ingiriiska ay muujinayso in soomaaliya ay isla haysiisay taasina ay ka carroodeen soomaaliya sawa ay beenisay hadalka ka soo yeeray kenya oo ay sheegtay inaysan jirinna xirmooyinka shidaal ee soomaaliya ay ku soo bandhigtay london inaysan ku jirin dhulka hadda ay dhinacyadu isku hayaan ee dacwaddooda ay ka socoto magaalada haig ee waddanka holland shirkadda spectrum oo iyadu soo bandhigtay heshiiskaasi soomaaliyana wakiil ka ahayd ayaa iyaduna war qoraal ay soo saartay ku sheegtay in meelaha saanka ay ka sameeyeen ay yihiin dhulka soomaaliya oo aysan ku jirin meelaha hadda ay labada dhinac isku hayaan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah war-saxaafadeed ay si wadajira u soo saareen madaxweynayaasha soomaaliya iyo burundi ayaa faahfaahin lagaga bixiyey booqasho rasmi ahayd ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo toddobaadkan ku tegey waddanka burundi kadib markii martiqaad uu ka helay madaxweynaha burundi war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kahor kulanka labada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga labada dal waxaa la rumaysan yahay inay ka wada arrinsadeen ciidamada burundi ee soomaaliya jooga ee la filayey inay dhammaadka bishan ka baxaan soomaaliya in dib loo dhigo islamar ahaantaasina ay kulan deg deg ahy ay isugu yimaadaan madaxda dalalka afrika ee ciidamada soomaaliya ka jooga ilaa iyo kun askari ayaa la qorsheynayey in ay amisom dhinto gudaha waddanka soomaaliya ciidamada ka jooga waxaana la sheegayay in burundi ay ciidan ka saarayso qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa toddobaadkan waraysi uu siiyey v o eda waxa uu kaga hadlay arrimo dhowro amniga ay ka midka yihiin iyo ciidamadaasi la sheegay inay soomaaliya ka bixi doonaan haaruun macruuf ayaa toddobaadkan uu la hadlay madaxweyne waare horta sidii ku caddaad qaraarka security councilka qorshahaasu waa jiray in ciidamo kuna ay ka baxaan waddanka soomaaliya guud ahaan caadi ahaan waxaan rajeynayna annaga ama sida aan filanayna waxay ahayd in ciidamadaas kunkaa sektarada oo dhan shanta sector oo waddanka laga qaadi doono brorata ama ama proportional looga qaadi doono laakiin waxaa muxuu ahay golaha siyaasadda iyo amniga ee a u da ayaa go-aan gaaray in kunkaas ciidamada burundi oo hirshabeelle jooga laga qaado gaar ahaan sectorka shanaad ee shabeellada dhexe arrintaas runtii annaga aadaan muxuu ahay aan walwal uga muujinay waana la xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda amisom iyo peace and security councilka markay noo yimideen oo ay beledweyne ay noogu yimideen heer safiir intaba waa la qaybsanay haddana dadaallo runtii aada u fara badan oo aan uga mahad celinayno dowladda dhexe muxuu ahaaye haddana ku dhammaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhammaaday burundi waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas eh, dib loogu noqon doono go-aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga hirshabeelle kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare oo toddobaadkan v o eda la hadlay ganacsatada soomaaliyeed ee qaadka ka keenta dalka kenya ayaa ku hanjabay inay joojin doonaan soo dejinta qaadka waxaana taasi ka dambeysay kadib markii ay ganacsatada qaadka ee waddanka kenya ay sheegeen inaysan dhibaato u arki doonin in ay lumiyaan suuqa ay soomaaliya ka haystaan iyagoo la safanaya dowladooda kadib markii labada dowladood soomaaliya iyo kenya oo muran siyaasadeed soo kale dhex galay qaboobe maxamuud qaliye oo madax u ah guddiga ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ayaa v o eda la hadlay go-aankaan qaadanay waxa weeye in qaadka ka yimaada kenya aan iska joojino maado- maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay waqti aan dheerayn baan joojinayna haddii alla yidhaahdo imisa inaga xigta maalmood ama toddobaad adigu saa is leeyahay ilaa laba toddobaad laba wiil laba wiil sababtaa u joojinaysaan waa maxay sababtaan u joojinayna waxa weeye isagoo awal qaaligii ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta looga gubto khasaaro badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay baa haddana nimankii laftigoodi waxa intay siyaasadeeyeen waxay yidhaahdeen baddii soomaaliya lagula wareegayaa maaragtay haddii anaga sh- darac intay shirka raacid qabteen bay yidhaahdeen maaragtay qaadka haddii eh, maalin walba hatan lagugu cagajugleynaya annagaa joojinayna qaadka haddii ciidayada iyo badayada haddii la rabo in lagu qaato ma garat badda la qaadanayaana waa midayadii wey annaga wey midayadii midda la qaadanaya la rabaa in la qaato iyadoo awal shilina laka dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayno maaragtay geedo qallalan ay ka imaanayaan oo afar boqol oo kun oo doolar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon xash- wax xashoo qallalan maahane oo ma garata xaaladayadu saas ku sinanta oo aan khasaarno dhibaato ku qabno haddana wax ay maaragta nooga soo noqdo oo annaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxaa dhacday haddana qashqashaadaas noocaasa inay keeneen oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasadda labada dowladood u dhexaysay ay la xiriiriyeen kaasi waxa uu ahaa qaboobe maxamuud qayliye oo madax u ah guddiga ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee magaalada muqdisho ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa howlgal ka dhan ah al-shabaab waxay ka fuleen tuulooyin ka tirsan degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa toddobaadkan gaaray magaalada adisabee dalka etoobiya halkaasi waxa uu ku soo dhoweeyey madaxda dalkaasi oo uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo quseeya labada dhinac muuse biixi cabdi ayaa toddobaadkan sidoo kale dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa kadib booqasho maalmo uu ku joogay magaalada adis ababa intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana dhegaystayaal barnaamijkaasiina la socodsiinaya waxaanad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jirana la socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan heese warwanaagsan ayaan dhegaystayaasha u haynaa sida toddobaad walbaba aan samayno baldhabaallada ugu horeeya ee aan dhegaystayaasha u hayno tan ugu horreyso waxa uu naga soo gaaray maxamed nuur maxamuud baadiyow loo yaqaano iyo muumino xuseen maxamuud gobte iyo waxay yidhaahdeen jaamac xasan cilmi sahnuuni iyo farduus maxamed diriye jaamac cali same iyo zemzem daa'uud faarax zeman iyo waxay yidhaahdeen samiiro cabdulaahi maxamed suusan iyo deeqo cumar aadan degan warsame xaashi cumar iyo waxay yidhahdeen yaasiin axmed cabdi yaska iyo cabdiweli cusmaan imaan iyo cali baashi cabdi roble iyo cumar cabduqaadir cabdiraxmaan oo ku magac dheer faaruuq xasan cabdi maxamed xasan waawaay iyo bahjo yaasiin nuur bilan iyo axmed cabdikariin xasan axmed bikey iyo yuusan cabdi khaliif forex iyo waxay yidhaahdeen yunis axmed jimcaale ugaaska iyo ikraam nuur maxamuud iyo maxamed xasan kaafi cadnaan maxamed axmed waxaana dhammaantood ay taanid u darayaan saciido cabdiqaadir ibraahim iyo cabdi samed cabdi cali oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashosh iyo barwaaqo dhambaalka dhinacayga ugu horreeyan ibraahina waxauu naga soo gaaray aabe abuukar cumar wehliye hooyo safiyo maxamed cubaadi iyo adeer cismaan cumar wehliye waxa uu ku magac dheer yahay gasgas iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cali cumar wehliye xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer maxamed cumar wehliye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo caasho cumar wehliye eedo sahro cumar wehliye iyo eedo khadiijo cumar wehliye eedo aamino cumar wehliye eedo safiyo cumar wehliye iyo ugu dambayntii awowe cumar abuukar cumar waxay dhammaantood iyagoo isku duuban tahniyad mehera u dirayaan arooska siciid xasan yuusuf iyo aroosada khadiijo abuukar cumar oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd bishan februari afar iyo tobankeeda sanadka laba kun sagaal iyo toban ducada waa xaggii nabi aliir waata ibraahim bal u ducee siciid xasan iyo khadiijo abuukar oo meherkoodu ka dhacay muqdisho afar iyo tobankii bishan arooskiina aamin aan idin leenahay eebbano heedin kala siiyo ubad qeyr qaba bashbash iyo barwaaqana ku noolaada dhammaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray huud xasan aadan iyo isxaaq huud nuur aadan tolmer loo yaqaano iyo aadan cabdinuur soomaali iyo xuseen wardheere kalame geesdiir iyo waxay yidhahdeen xuseen macalin cali aadan iyo cabdi xasan aadan iyo maxamed aadan maxamed iyo cabdixamiid isxaaq huud cabdiraxmaan macalin isxaaq aabe shariif xasan cali iyo hooyo xabiibo maxamed shiniyow farxiyo maxamed cabduleh iyo nuur aadan maxamed iyo dhammaanba asxaabta waxaanay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan shariif xuseen maxamed iyo muno shariif xasan cali oo meherkooda uu ka qabsoomay bardaale waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina meherkaas waxaan leenahay eebeha idin horseedo guur kheyr qaba anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahim oo noo soo qobo joog iyo fadhiba nacay salaamaad labadiiba waa la diiday joogna lama rabo fadhina ma rabiyo maxaa la rabaa markaas inaad sisido
salaamaad waa hees cajiib ibraahim oo heestan kolley hore uma maqal yaa ku luqaynaya waa heeska madeesii hore waxaa ku luqaynayaa cabdulla segsaag
haday jabiyey guurta degaanka fuushu jibadkae yotahana markaasaanu jaari haday jabiyey guurtaas degaanka fuushu jibadkay iyo taahana markaasaanu jaari sida uma jaalaadeen haddanabaad u jifeen jogiyow fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta jooge umajalaadeen haddanabaad u jifeen jogiyow fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta jooge gajinigdahawdku jirku biyahadhigi oy xareedu jabadkiyo galacaleeday jiicida sida jiniqdahawdku jirku biyahadhigay oy xareedu jabadkiyo galacaleeday jiicida dalisbay dilay la jalbeeb tankeedee togiyo fadhibanacay togiyo fadhibanacay halkan maanta joogi jeedaarisbay dilay la jalbeebtankede jogiyo fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta joogi cilmaha dheerdheel dad simicsi muudi jallecadii o muuqa jahaaga deeqi jacayl maaha dheerdheel dad simicsi muudi jallecadii o muuqa jahaaga deeqi
waa tahay waa tahay joog iyo fadhi banacay salaamaad codka waxaad maqlayseen fanaanka cabdalle maxamed segsaag dhinaca dhambaallada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkan gacanta ku haya ibraahino waa tahaniyad meher oo farxad leh ayaa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horraysa hooyo raaxo muxamed aabe maxamed cabdi cali mukhtaar cabdiraxmaan cusmaan canab cabdiraxmaan cusmaan iyo nasro maxamed cabdi iyo nasro shuuriye xasan iyo duniye mukhtaar waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan cabdiweli daahir maxamuud sholli waa la weynaaday sholli ibraahino waa wiilkayga iyo firdowsa maxamed cabdi oo meherkooda uu ka dhacay gobolka afdheer degmada jarati lix iyo tobankii bishan februari ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban taniya taas la midana waxaa u diraya cabdiweli firdowsa maxamed xasan dhubcay iyo cabdifataax cusmaan xaaji iyo jaabir cabdulaahi iyo kuushane waxa ay leeyihiin cabdiweli firdowsa noqda labadii uu meherkooda u horseedo guur loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana loogu duceeyey annaguna aamiin ayaan raacinayna aamin waxaa dhambaalkan caashuu nooga yimid weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan gacmo dheere iyo cabdulaahi xaaji xasan iyo cali xasan axmed firdowsa xasan axmed ilhaan xasan axmed axmed cabdulaahi geedi gaabow muuse maxamuud bakar aadan cabdi faadumo daahir sheekh cabdiqaadir xasan maxamed gardhuub shamso sheekh axmed maxamed cabdi faarax dhammaan waxay hambali u dirayaan udgow aadan macalin iyo mustaf jeele isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka baay gaar ahaan degmada ufurow waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan ee banahida kale si ubada qaar qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan heesta labaad ee barnaamijka soo qaban dhambaalkan gaaban saaxiibada soo dirsaday aan u akhriyo dhammaan baa la yidhi reer barrow eedin iyo dhammaan reer xuseen weriir iyo dhammaan reer cali xasan dhammaan reer macalin roobow dhammaan reer cabdiraxmaan barrow iyo dhammaan reer maxamed gooris iyo dhammaan reer yuusuf xuseen iyo dhammaan reer isaaq cali dhammaan reer ibraahim cali iyo dhammaan baa la yidhi reer cabdinuur barrow waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi cabdiladiif barrow eedin iyo xabiibo yuusuf cali oo wiilugu dhashay degmada bardaale ducada xaggiina leh waaye ducada xaggiina xaggiina xaggiina waa iska qaqaban golahayaal fiican baan nahay waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay degmada bardaale bayeed in ilaahay u ka dhiga midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waxaan casho dhegeystayaasheena u soo qabanaynaa heesta abaabul waxaa wasiir ugu luqaynaya shankaroon axmed yuusuf iyo cabdi tahliil warsame
inay ahay ayaantii horaayeen isaraginay cusqigaad abuurtay
ayaa igu ekaadoon ama ka ka qaado naftaydii irdhe inay ahay ayaantii horaa een isaragnay cishqigaad abuurtay ayaa igu ekaadoon ama ka ka qaado naftaydii irdhe ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa
inayaho adduunyadu ayaan keliya maahe ibtiladan ku haysaa amba way agtaalaayo eri dhaban sidiisaan ku ololayaa inayaho adduunyadu ayaan keliya maahe ibtiladan ku haysaa amba way agtaalaayo eri dhaban sidiisaan ku ololayaa ma iloobi karayo axdigii dhexdeena waan adkaynaya ma iloobi karayo axdigii dhexdeena waan adkaynaya
sida ubax baxayo ilabiyaalayaalaan ku eeganaaye ama roob arooryo reer ooman helay baad iimanka deeqde sida ubax baxayo ilabiyaalayaalaan ku eeganaaye ama roob arooryo reer ooman helay baad iimanka deeqde ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa ma ilowday mise waad adkayso waad abaabulaysaa
anigaba jacayladaag ayaad igu abuurto la edaadayaae haysodhanin adiguna way kaa irdhowdo arrintiini lumise anigaba jacayladaag ayaad igu abuurto la edaadayaae haysodhanin adiguna way kaa irdhowdo arrintiini lumise ma iloobi karayo axdigii dhexdeena waan adkaynaya ma iloobi karayo axdigii dhexdeena waan adkaynaya
dhambaalka aan hayo waxaa la yidhi annaga oo kala ah sumayo sheekh nuur salmo safiye iimaan sawaad cabdulaahi ismaxaan deeqa abshir nuurte maxamed ziina muuse cabdulqaadir daahir d j ayuu ku magac dheeryahay iyo xanad muuse iyo axmed cali baashi buu ku magac dheeryahay iyo maxamed sheekh nuur waa m j waxay dhammaantood tahaniyad meher oo farxad leh u dirayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layiri waata aad baan oga helaa marka lasoo qoro qoraalada noocan ibrahim lamaanaha aan kala dhicin lamaanaha iscalmaday arooska baa la yidhi siciid xasan yuusuf iyo aroosada khadiija abuukar cumar oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun sagaal iyo tobanka ducada waa xaggii nabi ali ibraahim oo tii hore duceysay tiranaa duceynaya arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dhex maray siciid xasan yuusuf iyo khadiijo abuukar cumar waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waxaa markana noo baaqaya cabdi naasir macalin roobow iyo cabdiraxmaan cabdi guudle iyo muhaab aadan murubow iyo cabdisalaan cabdulaahi hareeri iyo sudaysi maxamed keerow reer barow eeden waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdilatiif barow eeden iyo xaaskiisa xabiibo yuusuf cali oo wiil ugu dhashay degmada bardaale gobolka baay oo ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna soo barbaar ayaan leenahay wiilkaasi anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan oo si qurux badan loo soo qorayna waxa uu naga soo gaaray cabdifataax daahir maxamuud shikinow iyo ismaaciil daahir maxamuud shikinow iyo sidoo kale cabdirasaaq daahir waa dhammaan ilmo daahir ah, maxamuud shikinow waxaa kaloo ku jira cabdiqani daahir cabdiraxmaan daahira ku jira warda ku jirta maka daahira ku jirta faa'ise faarax shacbaan shukri faarax shacbaan maxamed amiin faarax saciid iyo yacquub cabdiraxmaan iyo ayatiin waa cabdi yacquub iyo ayatiin xasan aadan iyo qabuul yacquub iyo caasho yacquub waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira adeer xasan sambul iyo adeer cabdulqaadir cabdow ibraahim iyo sidoo kale fardowse abuukar fawsiye daahir iyo shindha geedi iyo cabdiweli ismaaciil daahir iyo maxamed cabdifataax daahir iyo farxaan cabdifataax daahir iyo sudays cabdi sheekh iyo cabdinaasir maxamed maxamuud iyo nishe ibraahim cabdi iyo abshir cabdulaahi wardheer iyo saaxiibo kaloo fara badan baa layidhi oo halkan lagu soo koobi karin dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdiweli daahir maxamuud sholli iyo fardowse maxamed cabdi oo arooskoodu ka dhacay gobolka afdheer degmada jarati waxay ugu duceynayaan cabdiweli iyo fardowse in ilaahay uu ka dhigo lamaanihii isu aayo ubad khayr qabana kala helaa aamiin xaggii heesaha ayaan haddana jallaacaynaa caasha haye waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heestan ibraahim oo si weyn u jeclahay labalaba laysu raaci caawa labadeenna labalaba mase lamalamo labalaba iyo lamalama waxay ahaataba labalabaa laysu raacay marka caawa labadeenna baa la leeyahay nuur caraale iyo waxaa ku wada luuqeynaya hodan macalin
idileyaragaga ragoonbaxaye idileyaragaga ragoonbaxaye anfacadiya wagaba uga goyna dhere anfacadiya wagaba uga goyna dhere idileeye helkago may kaasin karaye idileeye helkago may kaasin karaye Allabalaba, allaysu raacni, allaylay waaha, allabadeena. Allabalaba, allaysu raacni, allacawa waaha,
soo ligliigo allaan xariiray alla hordaka alla laadi waaye alla soo ligliigo allaan xariiray alla hordaka alla laadi waaye alla aan ku laylon alla laama doode alla igu qaabo alla laan qadaada alla aan ku laylon alla laama doode alla igu qaabo alla laan qadaada alla aan ku laylon alla laama doode alla igu qaabo alla laan
cododkii nuur caraale iyo hodan macalin ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhabbaalada ayaan ku noqonaynaa dhabbaalkan caashu wuxuu noogu yimid aboowe cabdicasiis abuukar cumar iyo xaaskiisa aboowe wehliye abuukar cumar wahiib iyo aboowe axmed abuukar cumar iyo xaaskiisa iyo abaayo fartuun abuukar cumar saygeeda iyo caruurtooda iyo abaayo sacdiyo abuukar cumar saygeeda iyo caruurtooda abaayo caasho abuukar cumar iyo saygeeda iyo abaayo saaro abuukar cumar iyo gabadheeda xaliimo axmed limoni iyo maamo xaliimo xaaji yabarow baaba axmed faarax ruus iyo dhammaanba reer xaaji yabarow reer maxamed cubaadi iyo aayo faadumo xasan baacabaad iyo aayo raxmed ruuxi aayo aamino qoryooley aayo maano aayo seenab cabdalla waxay dhammaantoodna taaniid u dirayaan lamaanaha arooska siciid xasan yuusuf iyo aroosadda khadiija abuukar cumar oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan februari ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin meherkaasi maxaa ugu ducaynaysaa ka qabsoomay muqdisho caasha ee siciid xasan yuusuf iyo khadiija abuukar cumar waxaan ugu ducaynaya ibraahino in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu ducaynaynaa dhambaalka dhinacayga aan hayo markana waxuu naga soo gaaray ibraahim maxamed yarow xuseen macalin maxamed kerow dhegaberde baa la yiri iyo muhaab aadan ah, maruubow iyo maxamed aadan isba iyo aadan maxamed cali maxamed qasey baa la yiri iyo ibraahim baab iyo cali aadan cali gobe maxamed sheekh shaaxi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cabdilatiif barrow eedin iyo marwadiisa xabiibo yuusuf cali waa wiil ugu dhashay degmada bardaala bayeeda gobolka baay waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin aamin waxaa dhabbaalkeenna caasha ay batuulo aadan maxamed iyo hooyo wiilo ibraahim aadan iyo aabe daahir maxamuud xasan iyo habaryar luul ibraahim aadan habaryar aamina ibraahim iyo dhammaanba reer ibraahim aadan xaawo dhoof aamina cabdiqaadir iimaan xasan kabiito nasro qasiido maxamed nuune iyo caashicuud waa ii dhuubateen ibraahim haddii haddii mar magacayga meeshaas laga sheega adna waa ku jirta adna isku dar hayreba waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan cabdiweli daahir maxamuud shoole iyo firdowse maxamed cabdi oo lix iyo tobankii bishan februari meherkooda uu ka qabsoomay degmada jarati ee gobolka afdheer waxaana ay leeyihiin meerkiin allaha ka dhigo kiidan horseeda guur kheyr qaba ee banowda kale sii ubad kheyr qaba aamin ayaan kugu ducaynaa annaga dhinacii heesaha ibraahim mar kale waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa heesta bidhaan iyo codkii cabdinuur alaal
Thank you.
waa tahay badhaan iyo codkii cabdinuur allaale ayaan intaas ku dhaafaynaa dhambaalka dhinaceyga ugu dambeeya ibraahino waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum baa marka hore lagu soo bilaabay marka xigta baa layidhi annagoo kale ah cabdiwahaab isxaaq xasan nuur iyo cabdulaahi cabdiwahaab isaaq iyo shamso cabdiwahaab isxaaq iyo hodan cabdiwahaab isaaq iyo hooye farxiyo cabdulaahi iyo xawaluul cabdulaahi inbiyo cabdulaahi faadimo cabdulaahi hodan cabdulaahi shamso cabdulaahi iyo cali isxaaq xasan iyo raxme isxaaq xasan iyo aamino isxaaq xasan hoyo nuunaay xasan iyogu dambeyntii anas cabdinaasir aadan madgas iyo saaxiibo kaloo fara badan kamas baa ku jira dadkani waxay kala joogaan baa layidhi boosaaso qardho baydhabo gaarisa waxaanay tahnid aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi maxamed cabdulaahi iyo sidoo kale samsam aadan maxamed oo taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan februari ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka rooskooda uu ka dhacay baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda baa layidhi berdaale ducada waa xaggiina waa tahay rooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qaba lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana caasho waxa uu nooga yimid agaasimaha idaacadda higsi maxamed xuseen axmed daacad iyo nuur ismaaciil sheekh iyo cali maxamed xasan cali hindi ismaaciil cabdi ibraahim sanka iyo shariif yuusuf cali liibaan maxamuud sheekh liibaan boolow iyo cali cusmaan goomey iyo xuseen axmed tifow farxaan xasan cumar cabdulaahi axmed cali iyo fanaan xasan kaafi carabow ha ka tegana bay yidhahdeen bashiir cali daahir iyo xaaskiisa fartuun cabdisheekh iyo carruurtooda waxayna dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan aabe xasan yuusuf xasan kaafi geesdiir iyo hooyo ayaan cali sheekh oo dhowaan wiil uu ugu dhashay muqdisho gaar ahaana degmada shibis wiilkaasna waxaa loo bixiyey zubayr xasan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo zubayrkiisoo weynaada oo waalidka iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay anigan aaminayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo xirayn ibrahin oo dhegeystayaasha usoo qabo ilow ilow waxaa ku luqaynaya maxamed axmed iyo caasho cabdow iyada ayaanan dabcan ibrahin oo kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caasho ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii allaidmu waa ibrahin iyo caasho idin leh nabadgelyo
ku arko dooni maaye i don't want to see you ana ana مش عايزة أشوفك mimi hapa na sitaki kukuona wewe mimi hapa na sitaki kukuona wewe
ilow ilow aan silmaadi forget about it ilow ilow aan silmaadi forget about it ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ciddooeedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne ciddooceedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayaay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكون ويوي ميمي ميمي نتاكا وكون ويوي
amurhaa ilaahay ha eersan waxbaha ku afgabadsan amurhaa ilaahay ha eersan waxbaha ku afgabadsan adigoo eedaysan hakuhu sii adkaysan adigoo eedaysan hakuhu sii adkaysan
haladii arraweenu ha raacin arruntii aanay sii adkaanin haladii arraweenu ha raacin arruntii aanay sii adkaanin oo dadku yaanu ina ogaanin oo dadku yaanu ina ogaanin af soomaali carabi ingiriis sooxili furgada ilow ansi sahaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنسى السحاو
ma ilowna ma isuur samaana ma ilowna ma isku uursamaan alailahaa ma ilowna oo danteenna waxa weeyaan codadkii fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo weliba caasho cabdo malika waxayna heestaasi dhegaystayaal u dambaysay barnaamijkii hambalyada heesaha iyo guud ahaanba idaacaddaiyada galabnimo ee halkan galabta si wada jirayda kala socodsiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac dabcan soo saarista iskudabareedka waxay noo joogeen bashiir- bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o a idin leh nabadgelyo
mimi mimi nataka kukuona wewe mimi mimi nataka kukuona wewe